iyo al-shabaab uu ku dhex maro deegaanka labarkorta oo ka tirsan gobolka iyadoona maalmihii ugu dambeeyey ayaa halkaas kusoo laalaabanayeen iskahorimaado noocan oo kale